waxaa maanta magaalada wajeer lagu soo gabagabeeyey kulan shan maalmood u socdayay culimadiinka soomaaliyeed kuwaas oo ka kala imaaday ismaamulka wajeer mandheera gaarisa iyo sidoo kale nairobi kulanka culammada ujeedkiisa ugu weyn ayaa waxa uu ahaa sidii loo derdergelin lahaa waqaf la doonayo in dhaqaalo tiro badan loogu aruuriyo kaas oo soo bilaabmay maalmo ka horo fadhiga culammada ayaa waxaa sidoo kale maanta oo gabagaba ay ahayd ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta ismaamulka wajeer oo uu horkacayay gabanarka ismaamulka wajeer axmed cali mukhtaar weerar waa kuwa qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo culimmadii ka qayb gashay kulanka oo warbaahinta la hadlay
wuxuuna waxaana qabtay oo ka soo qayb galay dad culumo ah oo ka kala imaaday magaalooyin kala duwan oo waddankaana oy nairobi ka mid tahay mandheera tanariva garisa qaybo kale oo waddanka ah waxaana uu ku saabsanaa arrimo boqolkiiba boqol diinta islaamka iyo horumarinteeda ah oo madaarista iyo masaajidaha iyo arrimaha diinta ku saabsan sidii wax loogu qaban lahay waxaa ka soo qayb galay culimmadaas shanta beriij meesha joogtay kadib xiritaankii shirka waxaa ka soo qayb galay madaxdii reer wajeer oo badidooda waa culummada iyo doorkeeda kolley iyaga ee iga garanayo laakiin wax badan oo maanta inaga qariban waxaan isleeyahay annaga ama siyaasiyiintii ama shacabkii ayagaba culummo ay u ahaayeen haddii doorkooda aan maaragtay ku ixtiraamayno oo aan ka dambayno wax badanoo naga qaldan hadda nagama qaldanaadeen leanna drugska iyo corruptionka iyo maaragtay waxyaabahan qabiilka zaa'idka ah oo aada inoogu jiro siduu muxshimooga sheegaya xadiidka oo nabiga qabiilka uu leeyahay waa mutinna ka fogaada waa yani haddaan ka qaadanayno culammada oo aan dhegaysanayno oon ku ixtiraamayno doorkooda iyo waxay inoo sheegayaan inay hataa dhici lahayn ilamaha waxay ahayd insha allah fadhiga maanta aada ugu wanaagsanaay culummo meel ay joogtaba kii mandhera joogi kii gaarisa joogi iyo kii tanariba joogi nairobi ayaa isku yimid sababteeduna waxay ahayd inay ka hadlaan social problemka waddanka ka jira oon waafaqsaneen diinta inaan waafaqsaneen xagga muqaadaraadka xagga social mediaga xagga dadkaanayto muqaadaraadka soo gelinaa dhinacyaha kale iyo xaggaan diinta waafaqsaneen oo gabdhaha la kufsanaa sheeyaal badan ayaa laga hadlay marka waxaan aaminsanahay sheeyaalkanayta haddee uun kor loo sii qaado oo bulshada loo sii fidiyo inaad isbeddel ka imaadi doon xagga dhaqanka iyo agga agga xagga nolosha inay ka imaadi doonto ayaan rajaynayna insha allah biillah kaliim sidoo kale culummadii iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay kulankani oo maalmo socday ayaa waxay bulshada uga baaqeen in meel looga soo wada haro la dagaalanka maandooriyaha
waxaa jira xagga daroogada inay soo gashay dhinaca neyta etoobiya ay ka soo galaan ay soo maraan wajeer west ay soo maraan north ay soo maraan intana magaalada neyda lagu ganacsado taasna anaga raalli kama nihin ama hadda waxaa jirta daawoodin yaroo yar qamri ah oo sajid ku wala jiraan oo dukaamaha lagu iibiyo dukaamahana dad muslimiin baa iska leh ama dhulkaba dad muslimiin baa iska leh meel allaay meeshii joogaan waxaan rabaa inay howlahanita laga hadla aan iska moosno inay bulshada ay dhex saaqin saas balleen ugu dambeyn arrintan daroogada wajeer kusoo badanaysa dadkaada ujeedinaysa dadka guryahooda ka kareenaya dadka qamrada iyo xashiishka gado
arrinta daroogada dadka walaalaha ah oo soomaalida meel ay joogaanba weli ma ay fahmin daroogada adduunka waa tan dadka lagu lagu baabi'iye tan dowlada waaweyn ay ku raraan ku baabi'iyaan ummado kale way badan tahay south america ayaa ka mid ah dhulaha carabka ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah maaragtay waddanka aan ku noolnahay qaybta xeebta waddankaas wax lagu baabiyey dadka meesha deganaay oo muslimiin u badan wax lagu baabiyey oo hadda dhulkii dad kale ku lahaadeen waxaa ka mid ah in daroogadaas ay maarata aanan laga celinin dowladdana ka celinin qaybta u xilsaaran aanan qayb ka qabanin marka dambe waddankii dadkoodii daroogadaas lagu baabiyey ayaa la qaatay marka dagaal oo hub kale lagu baabinin laakiin dagaal oo hubka ugu darnaay oo casriga ah oo daroogada ayaa lagu baabiyey marka waxaan leeyahay dadka dadka daroogada ka shaqeeya guryahii ka karaynaya inay yihiin dembigii dadka gadaaye daroogada dadka gaarsinaya bay leeyihiin ugu dambayntiina mas-uuliyiintii halkani ka soo qayb gashay iyo culummada ayaa ugu baaqday bulshada xoolodhaqatada in xilligan isku guurka xoolodhaqatadu dhacay nabad lagu wada noolaado daaqa iyo biyaha yar la wada haystana si walaalnimo loo wada qaybsado ujeedinsiin shacabka xoola dhaqatada baaqa aan u jeedinayna waxaa weeyaan dadka eh, reer guurayga khaasatan oo dadkeenna ah waa dad wada muslimiin ah dad walaale ah mar meelba loo guun waxa sababtan waxaa waaye roobka ilaahay meel ma- rax- raxmad maar buu ilaahay marin mar noofku marin mar sawdu marin mar istu marin mar westu marin marka daaqaas waa la felayaa qayb ay dadkii meesha u dhashay keli ay leeyihiin maaha xataa de- xadiidka nabigaa sidaas ah, calayhi salaatu wasalaam daaqa waa la feleeyahay Eh, marka waxyaalaha noocaas oo kale oo dadka muslimiinta eh, diinta islaamka uu ku cadeeyey eh, mar waa dhinacaas dhinaca kale waxa weeyaan qofka muslimka in lasoo dhoweeyey waa waajib saaran eh, d- ninkii meesha jooga haddii gurigaada lagugu imaado si dadka ugu soo dhoweyn lahayd ayay tahay daaqana sidaas camal inay dadka eh, eh, is- walaalaha is soo dhoweeyaan meel kas countiyal kale ha ka imaadeen sub countiga kale ha ka imaadeen ninkii loo imaaday inuu dadka kale soo dhoweeyey oona u badbaadiyey waxaa kale oo maanta laga dhawaajiyay inay ummadda meeshaan iskugu joogto reer wajeer joog meel ay joogaanba ay nabad ku noolaadaan Eh, waddanka waa waddankeenna dhulka waa dhulkeenna Eh, nin maanta ay godob u tahayna ma jirto magaaladanayd annagaa iskale marka nabadgelyo in laga taliya eh, xaggii xaggaba eh, jiiraanka eh, nin walba uu u turo jiiraankiisa ayaa laga taliyay marka inaad saas ogaatiin aanan waxaa kale oo jirta in laga- lagu soo go'aamiyo in xasaasi dhinacanayd oo roobka uu u kacay oo wajeer xasaawta ah inaa jirta oo kheyraadka iyo roobka inuu xagga mari Eh, wixii dhib oo xagga ka imaadana ee odayaal loo bixiya sifa ay wanaag ay ku noolaadaan eh, labada qows ama qowsyaalka xagga iskugu tagay oo kheyraadkaasayto raaceen inay iskugu imaadaan oo ay- oo ay ka ka taliyaan unba un muhiime cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer